Xuska ah Wacyigelinta Maalinta Caalamiga ah ee Xanuunka HIV/AIDS ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Munaasabaddan waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin iyo qaybo kala gedisan oo u badnaa bahda caafimaadka. Ugu horeyn, Maxamed Axmed Jimcaale, Guddoomiyaha Guddiga Kahortagga AIDSka Qaranka, iyo sidoo kale Ergeyga Arrimaha Nafaqada Xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Sheekh ayaa ka hadlay munaasabadda waxaana ay sheegeen in ay ka go'an tahay in la difaaco dadka la nool xanuunka HIV/AIDS lagana hortago faquuq in loo geysto.
waxaan maraynaa ku dhawaad labaatan sano oon hawshaan wadno maaragti waxaan samaynay dalada dadka xanuunka la nool ayaan samaynay oo daladaas hadda aan magaceeda idiin sheegayo oo marka horena ku shaqaynaysay south central belief network magacii waa laga bedeli waxaa loo bedeli wehel network magacaana maaragti loo bedeli marka macnaha dalada waxay ka kooban tahay ilaa laba kun qof ku dhawaad oo haween iyo caruur ah oo macnaa inta ismuujis waaye oo dalada ku xiran waxaa ka badan inta aan dalada ku xirneen oo xagga istegma darteeda faquuqa ka cararaya oo isqarinaya daawooyinkan xitaa si qarsoodi ah ayaa loogu geeyaa in la daryeeli waayo oo isbitaalka loo diido sarfaceka loo diido oo la dhaho keliyahan lagama dhaqaayo waa xanuunsantiin ejafiya qabtiin runtii waa arrin oo maxaa la dhahay qalad ah ummaddan waxaan u sheegna qof walbo xanuunsan isbitaalka lagu diido noo soo sheeg isbitaalkaas waa la xiraaya dhakhtar kuu diida noo soo sheeg waa la kansalaya dhakhtarkii kuu diida inuu kuu shaqeeyo wasaaradda caafimaadka u sheegaynaa waxaa laga kansalaya shahaadada mar damba ma shaqaynayo qofka cudurka qabo dadka kaloo la sameeya xuquuquu leeyahay lama faquuqi karo waxba looma diidi karo isbitaalka u shaqayn waayana waa la xiraya agaasimahana waa kana uuna maqlaya asagane dadka waxay leeyihiin sumcad ilaaha karaameeyey waa in loo shaqeeyaa dadka kale waa in service ka fiican la siiya qaar ka mida mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in aysan faquuqin dadka la nool xanuunka h i v aids waxaan u qaybsanaa annaga bulshadao dhan markii la fiiriyo laba qaybood qayb xanuunkaan qabta iyo qayb aan qabin qaybta aan qabinna maxay isugu jiraan qolo aan xaalkoodaba ka warqabin oo isbaarin iyo qolo isbaarta laakiin aan xanuunka qabin labadaasuna maxay uga duwan yihiin dadka xanuunka ku dhacay waxay uga duwan yihiin mal waa ku dhici karaa ayagana hadda wakhti badan ayaa cudurka la ogyahay la qabaa wax badan waa la faa'iiday oo ah in dad badan ay ogyihiin inay dad qabaan daawada in la heli karo xarumo badan in la furay waxaasoo dhan waxay horumar u yihiin inay dadka cudurka bartaan maalintan caalamiga ah ayaa waxaa la is-xusuusiyaa caqabadaha ay la kulmaan bulshada la nool xanuunka h i v-ga